alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalى aalihi wasaxbihi wman ihtada bihudaa ama bacd fasalaamu اllahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu walaalayaal waxaynu caawa halkan u wada fadhinaa ama aynu isugu nimi inaynu furfurno ka wada qayb galno dowro loogu talagalay ama seminaar ayaamo kooban socon doona oo loogu talagalay dadyowga ganacsatada ah ama shaqaalaha ah sidii la sheegay ujeeddaduna waxa weeyaan ama hadafku in dadkaas walaalaheen ah lagala qayb galo lagu taakuleeyo aqoon looga kordhiyo camalka ay gacanta ku hayaan lagu baraarujiyo waxyaabo laga yaabo inay u dhuntaan oo tijaarada iyo ganacsiga ku saabsan ama acmaasha iyo shaqooyinka ay hayaan ku saabsan waana runtii arrin muhiim ah culimmaduna waxay u qaybiyaan cilmiga fardu cayn iyo fardu kifaaya ayaa loo qaybiya wax fardu cayn oo qof kasta laga rabo inuu barto iyo wax fardu kifaayo ah oo haddii ummadda qeyb ka mid ihi ay fuliso amaba ay ku kacdo ummadda inta kale waajibnimadiisa uu ka dhacayo fardu caynkii bay culimmadu waxay u qeybiyeen laba fardu cayn laasim ah likulli axad qof kasta laga rabo iyo fardu cayn dadka qaar uun laga rabo oon kuwa kale laga rabin farducaynka dadka qaar uun laga rabo culimada qaarkood waxay u bixiyeen cilmulxaal oo ninka taajirka ah ee ganacsadaha ah ama baac mushtariga ee muslimka ah iyo ka aan waxba haysanin ee muslimka ah waxay ku kala duwan yihiin ka ganacsi gacanta kula jira waajib waxaa ku ah axkaamtii ganacsiga inuu barto siday waajib ugu tahay salaada inuu barto axkaamteedii waxay ku burto iyo waxay ku ku ansaxdo ayay waajib ugu tahay inuu barto beeca kiisa xalaashaa iyo ka xaaraantaa iyo cuquudda iyo waxyaabaha dadku heshiisyaday kala gelayaan waxa sharciga ku bannaan iyo waxaan sharciga ku bannaanay dee ninka aan waxbaba haysan gambiyo ardiba aan hayn waa halkii soomaalida laba isku dhacdaba aan haysanin dee kuma waajiba kaas laakiin ninkii camalkaa gacanta kula jira ee ama ani ama isagu mustawrid ahee badaa'ic iyo waxyaabo la iibsadoo laga ganacsado keenaya ama musadir ahee diraya waajib waxaa ku ah beeca uu gacanta kula jiro axkaamtiisa inuu barto tijaarada wixii xalaala waxaan xalaal ahayn wixii xaaraana wixii aan xaaraan ahayn wixii shubha ku jirto waxaanay shubha ku jirin inuu kala bartaa waajib bay ku tahay waxay yidhaheen culimmadu waxaa la mid ah ninka xoolo leh dee inuu axkaamtii sekada barto sekada xoolihiisa ka baxaysa uu ogaado dee waajib bay ku tahay laakiin ninkaan waxbaba haysanin ee isagu sa zakada la siinayo dee waajibku maaha marka walaalayaal masaladani waa masalo muhima dadka walaalaheen dadka ganacsadaha ee muslimiinta ah waxyaaba maanta laga ganacsadaana aad bay u badan yihiin caalamkuna maanta arlo maftuuxa ayuu noqday wax badan baa la ysu qariyaa inaad ogaato waxa aad ilaa risiq cunaysaa waxa uu yahay waa halkii sheekhayagiiyo wuxuu icraaban yahay inaad ogaato madcamkaagu wuxuu icraaban yahay inaad ogaato ma xalaal baa ma xaaraan baa ma shubha waa laga maarmaan culimmaduna maa gasaru jazaahum allahu khayran waa caddeeyeen masaa'ilkaasoo iyadoo duuban baa la helayaa iyadoo maktuuboo qoran baa la helayaa ciddii wax akhrida maanta ma jiro qof odhan kara anigu niyow jaahil baan ahayo sharciga uma uma lihi aqoono iguma maaragtay laasim iguma aha waxaan ka ganacsanay inaan warkooda ogaado meel walba culimaa joogta wasaayisha itisaalkee lagu wada xidhiidhaa waa fududahay marka ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaaheen acdaar dadkii mutaqadimiinta inaga horreeyey ee casrigii inaga cusuurta inaga horreysay qaar ka mida noola ay lahaayeen oo loogu cudurdaarayey dadka maanta jooga looguma cudurdaarayo waxayna masaladaasi ka mid tahay masaa'ilkay culimmadu yidhaahdeen axkaamtu way isbedbedeli kartaa biikhtilaafi asminatiha wa amkinatiha wa axwaaliha walaalayaal ilahay qur-aanka wuxuu kuri yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilahay wuxuu ihi kuwii ahluliimaanka ahaayo ilahay kuwii wixii loo baahnaa in la rumeeyo rumeeyo ma idin tusaa ganacsi aa ku liibaanaysaan hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ganacsi cadaab aliima idinka badbaadiya oo badhaadhay iyo wanaag dhammaantii aa ku gaadhaan ma idin tusaa buu ilaha yidhi shar dhammaantiina aa kaga badbaadaan ilahay wuxu uhi tu'minuuna billahi ilaahay baa rumaynaysaan xaqaa raa raacaysaan daacaadkii iyo camalkii saalixa baad la imanaysaan oo oogeysaan ilaahay jidkiisa u dagaalamaysaan culimadu waxay dhan hadihi tijaara ilaahay waxa uu ku tilmaamay inay tahay tijaaratun raabixa waa baayac mushtar aan khasaaro lahayn tijaaradaas culimadu waxay yidhaahdeen waa maqsadkii iyo asaaskii iyo asalkii iyo hadafka qofka muslimka ah loo abuuray ee dhabta ah hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun culimadu waxay dhahan tijaaradaas mid kale oo iyada mid kaleo tijaaro kaleo loo maraa jirta oo taa wadaw ah oo waa maxay tijaarada tijaarada raabixada waddada wahay waxa weeyaan in qofka muslimka ahi adduunka intuu joogo aakhiro uu shaqaysto sidaa ogeed baa ilahi muxuu yihi markuu iimaankii sheegay watujaahiduuna fi sabiili اllahi bimaada biamwaalikum wa anfusikum walaalayaal adduunyada aynu joogno waa maxduuda addunya waa daarun faaniya waa daar dhammaanaysa saa ogeed baa ilahi wuxu uhi kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilahi wuxuu uhi arlada waxa saaran oo dhan samaawaadka waxa saaran oo dhan ahlu dunyahoo dhami way dhammaanayaan ilaahay oo keliya hadhaya cid xaya oo nool oo axyaada ka mid ah oo aan ilaahay ahayn oo hadhaysaa ma jirto kullu man calayhaa faan wa yabqaa wajhu rabbika duljalaali wakraam kullu shayin haalikun ilaa wajha saa ogeed baa ilahi wuxu uhi lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun soo ma a ilaahay isagaa xukunka iskale arladana isagaa ka taliya cid kala talisa waxa aad arkaysa jabaabiro iyo kuwo isqaadqaadaya oo khalqiga ilaahay ka mid a oo wax ismooday xaalkoodu wuxuu ku dambaynayaa liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar ilahay inta inta dhammaantood lasoo tubo ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu odhanayaa waryaa boqortinimada leh liman ilmulku lyowm caryaa baashi maanta sheeganaya ya markaasaa cid hadlaysa aanay jirin qof jawaabaya qof walba wuu yaaban yahay maalintaas ilaahay baa jawaab inu rasuulaya lilahi alwaaxid alqahaar si awgeed ba ilahay qur-aanka in badan waxaad ku arki walilahi mulku samaawaati walard lahu lmulku walahu lxamdu waxaad qur-aanka ku arki walahu ma fi samaawaati wama fi lardi waxaad qur-aanka ku arki alxamdu lilahi rabi alcaalamiin kullu haadaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa mulkiga iyo boqortinimada ay sheeganayaan cid aan isaga ahayni inay tahay boqortinimo naaqis ah leesh zawaal baa ka horreeyey waxaan jira cadam baa ka horreeyey cadam oo may jirin oo dadka boqorada maanta sheeganaya maalin aanay arladaba joogin baa jirta oo cadam ay ahaayeen zawaallo waa ka dambaynayaa oo maalin boqortinimadoodu ay sulaysa oo geeri ka qaadaysaa jirta haddii wax kala daayaan aan dhib kale ku dhicin waa ta saddexaade inta ay boqorka yihiinna boqortinimadoodu waa naaqiso oo haddaanay naaqiso ahayn maxay ciidanka iyo ilaalada iyo xaraska iyo wasiirada ya iyo xaashiyada daba yaacda maxay u samaysteen kullu haadaa naqsi dartii bay u samaysteen walaalayaal daartaas ilaahay waxa uu bixiyey daa waxaa lagu magacaabay addunyo addunya ahlulcilmi waxay dhahen maxaa addunyo loogu magacaabay bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen adduunyo waxaa loogu magacaabay lidunuwi zawaalihaa dhowaanta ay dhowday inay suusho ya mindana yadnuu bay ka timiyo waa shay dhow saa ogeed baa salafka qaarkood laga sheegay inay yidhaahdeen adduunyadu way dhowday aakhirina dadka indhahooda way fog tahay laakiin adduunyadu way dhowdoode way dhex joogaan laakiin aakhira aakhira uga dhow way tilmaamayaan waynu sheegi doonaa aqwaashii saalixiinta wax ka mid a lidunuwi zawaalihaa baa loogu magacaabay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen bacdu ahlilcilmi waxay idhahdeen lidanaa'atihaa wa xaqaaratihaa cala allahi baa loogu magacaabay liidashada iyo waxba la-aanta ilahay agtiisa aanay waxba ka ahayn addunyo ayaa adduunyan loogu magacaabay saa awgeed baa ilahay qur-aanka wuxuu kugu yidhi dhegeyso inamaa mathalu lxayaati اddunya kamaa in anzalnahu min alsamaءi faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiima tadruhu الriyax inma mثl الxayaaة الdunya kama in أnزlnahu min الsmاءi faاkhtalطa bih nabat اlأrض mima yaأkl الnas واlأncaam xatى إida أkhdt اlأrض زkrfha wزaynت وdana أhlha أnhm qadiruun عlayha أtaaha أmruna layla أw نahaarا fajclnaha xasida kan lam tqn bاlأms kadlika nfsil الآyaaت lqwm yclamun bl labadaa ayadood ilaahay waxa uu tusaale sugan oo muxkam ah oo qof kasta oo caaqili uu garanayo kana dhugan ka dhuganna karo kana bogan karo ilaahay ku tusaaleeya adduunyo ya ilah wuxu uhi adduunyo tusaalaheedu waxa weeyaan uun waa kamaa in anzalnaahu min asamaa'i faاkhtalada bihi nabaatu اlardi mima yaakulu الnaasu walancaam biyo arlada samada ka yimi oo arladii oo qaaxilo ah ku da-ay dabadeedna soo saaray doog iyo midho wixii ay cuni lahaayeen dad iyo xayawaan ee baad ahaa soo saaray ilahi wuxu uhi xataa idaa akhadat ilardu zukhrufaha wazayanat dabadeedna intay is isqabsatay qurux aada la yaabta yeelatay oo ay quruxdeedii arlada u soo baxdayoo dhulkii wuxuu noqday wax aada iyo aada u qurux badan oo indhuhu ay ku doogsadaan oo naftu ay raacdo oo ishu ay aada iyo aad ya ilaahay waxa uu yihi markii halkaa marayso xataa ida akhadat ilardu zukhrufaha wazayanat wadana ahluha anahum qaadiruun calayha kuwii beertay iyo kuwii ku dhex noolaana ay siraheen walle maantun bay baashii nimcadii gacantiina maantun bay soo gashay wadana ahluha anahum qaadiruuna calayha bu ilah uhi ataaha amrunaa leylan ow nahaaran ilaahay amarkiisii baa dabeedna habeen ama maalin u yimi fajacalnaaha xasiidan kaan lam taqna bilamsi buu ilaahay yidhi waxaa laga dhigay mid aan jirin oo shay la inta la beeray la cunay oo kale ayaa laga dhigay ilah uhi adduunye maalkeeda waa caynkaas aayadda kale maxay sheegaysaa fa asbaxa hashiiman tadruuhu riyaax adduunyadii saas loogu faraxsanaayay ilqabadka lahayd ee indhadoogsiga ahayd ayuunbaa mar keliya waxay noqotay dambas dabayli qaaday dambas dabayli qaaday waxaad ka soo qabanaysaa muxuu yahay maxaase kaa soo raaca xaggeed se ka gaadhaysaa dabadiis ilaahay jala wacalaa waxa uu tilmaamayaa inay dhaldhalaal tahay lagu ta lagu kadsoomo saa awgeed baa ilahay wuxuu uhi wama alxayaatu dunyaa ilaa lacibun walah ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay lahwi iyo ciyaar ya iyo wakti yar joogaysa oo dhammaanaysa sidaa awgeed baa adduunyada waa laga digay nusuusta qur-aankaa lagaga digay inaan lagu dagan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa lagaga digay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxau yihi isagoo adduunyo tilmaamaya qiimahay ilaahay agtiisa ku leedahay low kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ma saqaa minha kaafiran sharbata min sharbata ma ilaahay agtiisa hadday adduunya la qiima tahay ay la masa tahay ay meeg ahaan u dhiganto hadday la meeg tahay garab kaneeco kaneeco dee araggeedaaba ishkaalehe bal garabgeedana ka waran ya hadday la dhig dhigaal ahaan lahayd buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa hadday qiimo ahaan joogi lahayd garab kaneeco ilaahay kaafir waxba kama siiyeen buu nebigu alayhi salaatu wasalaam laakiin waxay ilaahay ula dhigantaan jirin wax qiimo agtiisa ay ka leedaan jirin sidaa awgeed baa kaafir laga siiyey muslim wax laga siiyey waxa weeyaan kafaro adduunyada gudaheeda ay munacamiin ku yihiin oo ay dee waxa weeyaan ay adduunyadii albaabadeedii loo furay iyo sakhaarifteedii si aynu aragnaba sababtana waynu sheegi doonaa low kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ma saqaa kaa ma saqaa minha kaafira sharbata ma aw kama qaala sala allah alay wasalam walaalayaal ilaahay gaalada adduunyo dhammaanteed waa siiyey walihaada dalka ma dalalka maanta ay degan yihiin xagga ilqab ilqabatinimada iyo aragtida quruxda waad yaabaysa laakinahaa khaawiyatun calaa ahliha laakiin dee waa gaalnimo awal iyo aakhirba gaalnimaa fuuqsatay waxay haystaan sidaa ogeed baa nabigeena waxaa ka sugan inuu yihi sala allahu aleyh wasalam addunyaa sijnu lmu'min waesh wa jannat lkaafir adduunyadu marka qofka muslimkaa ee muuminka ee ilaahay rumaysan iimaan dhaba waxaa meesha laga saarayaa oo sijnu lmu'min qeydka loogu qeyday munaafiq munaafiqu gaalku la xukunyahy cinda allahi wain kaana tujraa calayhi axkaamu muslimiin fi daahir laakinahu fi lxaqiiqa waxa uu la xukun yahay gaalka saa awgeed baa nebigu wuxuu yihi sijnu lmu'min waa la qayday wa jannat lkaafir buu nebigu alayh isalaatu wasalaam kaafirkana jannay u tahy mid yahuudiya xadiiskaas si aanan ugu dheeraan kelmaddaasaa inagaga filan mid yahuudiya oo busaaradii dhagaha jeexday ayaa xaafid ibnu xajar u yimi markaasu wuxuu ku yihi xaafid ibnu xajarow xaafid ibnu xajarna wuxuu ahaa caalim hantiilo ah hantida waaystay xaafid ibnu xajarna waalidkii baa uga dhintay raximah llah marka nin ceysh wanaagsan ku nool buu ahaa xaafid ibnu xajar dabeedna wuxuu ku yihi xaafid ibnu xajarow ilaahay cilmina waa siiyey ilaahay waxa uu siiyey cilmi ayuu siiyey xaafid ibnu xajar waxa uu ka mid ahaa culimada faraq ku tiriska ummadda islaamkaa soo maray xaafid ibnu xajar buu u yimi markaasuu ku yihi xaafid ibnu xajar ow su-aal waxaad walaa waxaad ii sheegtaa buu niyow nebigiina waxaad tidhaahdeen waa asaadiqu almasduuq waa mid run badano ah oo inuu run badano yahayna la qiray nebigiinu wuxuu yidhi waxaad tidhaahdeen oo qur-aankiina ku taalla nebigeegu wax baatila kuma hadlo wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa eesh ilaa huwa in huwa ilaa waxyun yuuxa ayuu tilmaamay laakiin iyo ishkaal baan anu diintiina ka qabaa buu yihi su-aal baan qabaayo iiga jawaab oo maxay tahay nebigiinu wuxuu yidhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir su-aal baan ku weydiinayaa ninkayga aad aragta xaalka aan ku noolahay kaafir baan ah gambe iyo ardi isku dhacana ma haysto xaaladayduna waxay taagan tahay mid aanan sifayn karin adiguna xoola waxaad haysataabaad ka dharagtaniyo waxaad iga sheekaysaa niyo jannadaan anigu ku jiro iyo sijniga adadu ku jirto soo shikaal maaha nacam xaafid ibnu xajar raximah ullah waxa uu ku yidhi waa si fiicane su-aashayda dhuux jawaabteeda jawaabtaada dhuux nolosha maanta aad ku jirta ee faqriga ah iyo ta haddii gaalnimada aad ku nooshay aad ku dhimato kuu dambaynaysa tanaad ku jirtaa janno noqonaysa bu guuri ma aragtaad jahanamaad gelaysaa oo ku waaraysaa oo waxa weeyaan xaaladaadu waxay noqonaysaa qaala akhsa-uu fiiha walaa tukallimuun meesha jahanamina waa meel a yacani waa waa sharu mawa meel loo haydo meel ugu shar badan wey marka nolosha aad ku noolaan doonto haddaad gaalnimada ku dhimato bukuli u fiirsa qeydka leanna hadduu gaalnimada ku dhimanin oo uu toobad keeno lahuma lilmuslimiin soo ma haddaad gaalnimada maanta aad ku sugantahay ku dhimato taaad ku jirtaa ta kuu hadhay marka la barbar dhiga janno noqonaysa tanaad ka qaylinaysa soo maartid ayaa janno noqonaysa ee rifti faaligaa nacam aniguna ninkaygan aad u haysatay inaan waxa weeyaan wax walba ka dhargay haddaan sida maa iimaanka maanta aan haysto ku dhinto ta ii dambaysa marka la barbar dhigan nin caydhahoo aan waxba haysan baanoo xabsi ku jira dee wuu iska aamusa warkii u dhammaaday soo ma marka walaalayaal adduunyadu caynkaas weeye qofka mu'minka ahi xaalkiisu waa sidaa uu nebigu sifeeyey sala allahu alayh wasalam walihaada ayaa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu in badan u tusaaleeyey adduunye iyo xaalkeeda isagoo raba inuu qulubtooda ka jaro waxaa muslim ku taalla inuu nebigu sala allahu alayh wasalam soo maray bijadyin asaka mayitin orgi yaroo maydahoo dhukan oo ceeb leh markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi kiina baa jeclan lahaa inuu inuu waxoogaa daraahima yacni inuu lacag ku qaato oo uu iibsado orgigan saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay dhahen wallahi nebi maxamedow kani waaba meyda hadduu noolaan lahaa cidi ma iibsateen sababtu tahay waa maciib oo ceeb buu leeyahay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku odhi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ladunyaa ahwanu cinda allahi min hada ilaahay baan ku dhaartee adduunyo ilaahay agtiisa way ka liidataa orgigaa yara baktigaa buu kuri nabigu alay isalatu wasalaam ma aragta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aroore arooraa ka mid ah ayaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu nebigu salaad subax tujiyey deedna wuxuu arkay in masaajidkii buuxo oo xataa dadkii masaajidada kale ku tukan jiray masaajidkii nebigoo salaadii subax buuxu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi hadalkan lacalakum samictum ana abaa cubaydata qadima bishayin min almaal xadiisu cawf bn malik lacala fi saxiixi lbukhaari lacalakum samictum ana ana abaa cubaydata caamir bnu jaraax qadima bishayin min almaali min albaxrayn nebigu wuxuu ku uhi waxaan u malaynayaa inaad maqasheen waxoogaa xoola ah oo hanti adduunye ah iyo dhaldhalaalkeeda inuu abu cubayda ka keenay meesha la yidhaahdo baxrayn inaad saa maqasheen baan u malaynaya fa abshiruu wa ammiluu nebigu wuxuu ihi naftiina khayr u sheega idi diilo wanaagsan inaa xoolahaa ka heli doontaanna idi diilaysa bu nebigu alayh isalaatu wasalaam fa wallaahi ma alfaqra akhsha calaykum rasuulku wuxu uhi ilaahay baan ku dhaartay faqri idinka biqi maayo inaa faqri u lee'ataan oo aan midho idinka hadhin oo faqri idin dabar jaro wallahi idinka biqi maayo nebigu alayh isalaatu wasalaam ma alfaqra akhsha calaykum nacam nebigu wuxu uhi faqri idinka biqi maayo walakin akhsha an tubsata calaykum addunya kama busitat cala man kana qablakum fatanaafasuuha kama tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakathum nebigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam waxaan idinka baqayaa in adduunyo laydin albaabadeeda laydin furo walakin akhsha an tubsata calaykum addunya in adduunya albaabadeeda laydin furan ka baqaya kama busidat calaa man kaana qablakum sidii loogu furay umamkii idinka horreeyey fatanaafasuuhaa a u baratantaan oo u kala baratantaan kamaa tanaafasuuhaa siday ugu baratameen hebel dara dhaadheer buu dhistay aadna dara dhaadheer dhiso hebel intaasoo guri buu yeeshay aadna intaasoo guri ka badi heblaayo intaasoo qasnadoodo dahab ay haysataay aadna intaasoo dahaba ururi xaalkiinunu saa noqdaan ka baqay buu nabig alayh isalaatu wasalaam fatuhlikakum dabadeedna markaa u baratantaane aakhiro adduunye kaga mashquu aakhiro kaga mashquushaan ay idin halaagto kamaa ahlakathum buri nabi alayh isalaatu wasalaam sida u halaagtay wallaahi ma alfaqra akhsha calaykum sidaa ogeed baa culimmadu waxay yidhaahdeen islaamka ee taariikhda wax ka qora ummadda islaamka ah may soo marin wakti dhammaanteed inta adduunye ay ka degan tahay dhammaan ay noqotay faqri oo dhammaan ummadda islaamka ah ay u leecatay faqri may soo marin meelaha qaarkood waa laga yaabaa in awqaada qaarkood ka dhacdo laakiin ummadda faqri wada lay maayo walaalayaal wallaahi haddii adduunye qiimo leedahay ambiyadii ilaahay baa la siin lahaa caaisha radia allahu tacaala canha waxay tihi waxaa soo mari jirta bay tihi umu lmu'miniin radia allahu canha waxaa nebiga guryihiisa soo mari jirtay laba bilood saddex bilood oo aan dab laga shidin waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa afdalu khalqi illaahi caza wajala ilaahay khalqigiisa qofkii ugu fadli badnaa min alawaliin iyo aakhiriinba isagaa ugu fadli badna rasuulku alayhi isalaatu wasalaam ayaa waxay leedahay waxaa soo mari jiray bilo aan guryaha yaga lagu shidin dab markaasuu inan eedda u tahayaa buu yihi oo maxaa ku nooleydeen markaasay tiri waxaanu ku noolayn alaswadaan altamru walmaa waxaa cunto noo ahaa timir iyo biyo waxaa dhacday in rasuulkeena sala allahu alayh wasalam martiyu u timi markaasuu nebigu dumarkiisii sagaalka ahaa ayuu mid walba cid u diray yaa cid buu u diray dumarkiisii muxuu doonayaa nebigu inay soo weydiiyaan cid caawa cunto haysa oo uu nebigu martidaasi ugu soo kaxeeyo dabadeedna sagaalkiiba waxay kusoo jawaabeen waladii bacahaka bilxaqi maa cindii ila almaa ilaahii kugu soo saaray xaq baan ku dhaartay biyo waxaan ahayn gurigayga ma yaallo nebi maxamed midba kusoo jawaabtay rasuulka waxay ku kaliftay intuu masjidka ka kaco inuu yidhaa waryaa martidaa martigelinaya calayhi salaatu wasalaam dabeedna saxaabadiisa nin ka mid uu kaceeyo ninkii martida waxaa sugan oo axaadiis saxiixa ku soo aroortay in rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu guriga yimi dabeedna uu ku yidhi dumarkiisii wax la cunaa ma yaallaan dabeedna yidhaan maya dabeedna nebigu uhi idan innii saa'imun haddaanay waxba oolin waa soomanahay inana maanta raggeennu cafallah camaa salaf hadday maanta gabadhaadu ku tiraahdo ama gurigaaga intaad tagta lagu dhaha sheekh waxba kuuma yaallaan waxaa laga intaad bur qaadato inaad dagaalanto nacam oo aanad cidna u cudur daarin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyaday caynkaa tahay haddana waxa uu ahaa xaal isagoo xaalkiisa adduunye sidaa yahay wuxuu ahaa atqa annaas wa akhsha annaas lilahi caza wajal wa axabu alcibaadi ila allahi caza wajal marka adduunyadu inaad hanti leedahay inaad xoolo haysataa sacaado kelideed maaha iskumana xidhno inaad saciid noqoto iyo inaad uskaga dunyo hayso iskuma xidhno walaalayaal ilaahay waxa uu ku tilmaamay adduunyada inay tahay daar imtixaan daar imtixaan inay tahay tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wahuwa calى kuli shayin qadiir aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waxa uu ihi nolosha iyo geerida waxaa loo abuuray lilibtilaa imtixaan yaa la imtixaamayaa addoommadaa la imtixaamayaa maxaa loo imtixaamayaa liyabluwakum ayukum axsanu camalan si loo ogaado oo ay u kala caddaato qofkii adduunyo camal saalixa laima laima la imanaya ee adduunyo sahay uga dhiganaya aakhiro iyo qofkii adduunyadu aakhiro ka mashquulinayso sidaa awgeed culimmadu waxay idhaheen haadaa aslu dunya adduunyo asalkeedu waa ibtilaa waa yahay su-aal ilaahay adduunyada ibtilaa buu ku sheegay salafka qaarkood adduunyada waxay ku sheegaan nicmo nicamka ilaahay ka mida inay tahay miyaynay aayaadkan khilaafsanayn maya waynu sheegi doonaa adduunyadu mar bay nimco tahay cidday u tahayna waynu tilmaami doonaa ilahay wuxuu uhi liyabluwakum ayukum axsanu camalan adduunyo inay daaru ibtilaa tahay fahanka ay fahansanaayeen saalixiintii iyo ambiyadii ilaahay caza wajalla may kaga mashquulin sidaa awgeed kagamay mashquulin aakhiro walihaada ambiyada ilaahay haddaad tabaariikhdoodii dib u raacdo haddaad noloshoodii dib u raacdo ya inta aada arkaysa nebi ambiyada ilaahay ka mid oo adduunyo loo jamciyey uu yaryahay bal nabiy llaahi sulaymaan waxaad eegtaa nabiyullaahi muuse oo waxaad eegtaa nabiyullaahi nuux oo waxaad eegtaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo waxaad eegtaa nabiyullaahi ayuub oo waxaad eegtaa nabiyullahi ibraahim ya may ahayn rag adduunyo waxay culimmadu idhaaheen nicamka ilaahay ambiyada siiyey waxaa ka mid a inuu ilaahay adduunyo quluubtooda ka ilaaliyey waa ilaahda rasuulka sala allahu alay wasalam markii la dooransiiyey inuu nebi mursala noqdo ama boqor boqortooyo la siiyo rasuulku sala allahu alayh wasalam adduunyo waa ka tego ma dooran nabiy llahi ibraahimna wuxuu ku yidhi markuu ku arkay samaawaadka waa lagu waafajiyey ma garata walaalayaal ibtilaaga noocaas ah waxaan ka tilmaamayaa amhilo adduunyada qofka muslimkaa waxaa lagu ibtilaynayaa cibaadada oo waxaa waxaa lagugu jarribayaa cibaado saa awgeed baa ilaahay wuxuu ku faray awaamir waxaana lagu diiday nawaahi cibaadaad baa ilaahay ina faray aynu samaynayno waxyaaba ilaahay aynu inuu xarimay uga tegaynana ilaahay waa ina faray inaynu ka tagno waa ibtilaa qofkii cibaadadaa ka soo baxa waxa uu noqonayaa qof ilaahay agtiisa hanti ku leh waxau noqonayaa qof ilaahay agtiisa qiimo ku leh waxau noqonayaa qof ilaahay agtiisa ka sheegan waxau noqonayaa qof quduumka iyo iyo iyo safarka uu ilaahay xaggiisa u safrayo mahadiya buu noqonaya saa awgeed baa ilahay muxuu yidhi ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim bal bal ragcad kasta qofka muslimka u akriya ducadaas ilaah waxaad nagu hanuunisaa waddada toosan waxaa laga yaabaa haddii dadka loo dayn lahaa la odhan lahaa waddada toosan bal hadda idinku raadiya inaan lagu heshiiyeen soo ma ilaahay waddadii buu qayday markaasaa ilahi wuxuu uhi siraata aladiina ancamta calayhim ilaah waxaadna tustaay oo nagu hanuunisaa kuwii adiga agtaada awliyadaada ahaa ee addoommadaada kaaga tirsanaa waddadoodii kuwaad ilaah u nimcaysay waddadoodii ilah nagu hanuuni waxaa laga kaaga cad khalqiga inay kuwaasi ugu fadli badan yihiin leesh siraadkii mustaqiimka ahaa iyagaa lagu tacriifiyey siraata aladiina ancamta calayhim ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim bedel waxay ka tahay siraata almustaqiim ilaahay wuu sheegay kuwiioo waxa uu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa ilaahay wuxuu sheegay kuwa uu nimceeyey ee waddadooda la hiigsanaya ee in warkooda la waddadoodii la maro oo hal iyaga la raad guro ah oo iyaga la raad raaco oo aan waddadoodii laga baydhin oo aan laga inxiraafin laa yumnatan walaa yusra ilaahay wuxuu yihi waa ambiyo ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina wa ra'su sidiiqiin man abu bakrin radia allahu canhu washuhadaai buu ilaahay idiyo kuwii ilaahay dartii u dhintay goob gaal iyo islaam isku hayaan ayay ilaahay dartii ugu dhinteen iclaa'an likalimati illaahi baynay dagaalka u gelayeen kuwaasa shuhada la yidhaha nin muslime ku boo nin muslim ku boobaya shahiid maaha ya muslim in lag lala dagaalamo a shahaadanaya oo waxa weeyaan xaqdar waxa weeyaan xaq darrana weliba lagu laayo jihaad ma aha jihaadkii sharcigu ammaanay maaha ya ilahi wuxuu yihi washuhadaai wasaalixiina iyo ummadda inta saalixiinta ah waxasuna ulaa'ika buu ilaahay yidhi waxaa wanaagsanaaday kuwaas rafiiqan cid lala saaxiibo oo waddadooda oo lagu daydo oo la raad guro oo la as asalkii ay ku taagnaayeen la raaco oo la daba guro walaalayaal qofkii muslimkaa markaa imtixaankaas hadduu ka gudbo kuwaasu la mac noqonaya iyagu la hoy noqonaya jannada ayay isugu tegayaan qofka maanta ay rufaqadiisa iyo asxaabtiisa iyo wax weeyaan cidda uu raad guraya ay yihiin ambiyadii ilaahay wa calaa ra'sihim nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sidiiqiintii sidiiq waxaa la yidhahba culimadu dhahaan qof kasta oo nebi ambiyada ilaahay ka mid a aan looga horeyn rumayntiisa ee uga horreeyey ummadda nebiga waxaa la yidhaahdaa waa abubakar iyo khadiija radia allahu tacaala canha ilaahay waxa uu yidhi kuwaasi ayuu qofkaasi la mac noqonaya oo rafiiquu la noqonaya sidaa ogeed baa salafka qaarkood waxay yidhaahdeen ninka la ninka rafiiq la-ah waddadoodii haya raad guraya asal raaca ah ya ee raad guraya waddadii ambiyada iyo saalixiinta iyo saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam haadaa laa yastawxish bay idhaaheen kaasi ma qaloonayo ciduu u baahan yahayna law khaalafahu nnaasu kulluhum dadka dhammaantood hadday khilaafaan ciduu u baahan yahay ma jiro ulaa'ika aabaa'i faji'nii bimilihimu idaa jamacatna ya jariiru lmaxaafilu ya alla sharaftu haystaa badana ninka ku dheggan ee raad guraya nebi maxamed waddaduu maray abubakar iyo cumar halkay mareen wixii diin u ahaa ku dheggan ee maanta lagu colaadinayo tuuba lilghurabaa alla sharaf badanaa kaasi waxay ayaan darra dhammaanteed u sugnaato ninka maanta nin gaala raadguraya ee waddadii haya ee dhaqankiisii la keebyuurarka la ah ee siduu u jaanqa u tallaabsado u tallaabsanaya ismaan lahayn adoo noolbaad adduunyada waxaad ku arki doontaa qof muslima oo socod magac loo bixiyo yurub laga socdo u socda oo ay inamo gaalo ah oo raamaystay oo kufriga ku raamaystay ya ay waxa weeyaan u socdaan oo magacyo leh kala ayaan badana kaa iyo ninka maanta waddadii rasuulka sala allahu calayh wasalam raadguraya ee ee ku gows qabsanaya iyo ninka maanta manchester united u ooyey markii laga badiyey alla kala ayaan badana labadaasi ya oo talow maku ogyi kaad u eegeysa ciil maan qabin haddii ogyihin walaalayaal in badanoo maanta muslima baa waxay u raxaynaysaay oo ku dagoontay inay maanta ka dhigtaan qudwo iyo dad ay ku daydaan ku sargoostaan dad fasaqa ah oo a'immatun fi lkufri gaalnimada ku a madax oo ah kuwuu ilaahay yidhi wamin ahli lmadi wamiman xawlakum min almad wamiman xawlakum min alacraabi wa min ahli lmadiina munaafiquuna maraduu cala nifaaqi buu ilahi nabigu ilaahay wuxuu ku leeyahay madiine kuwa idinku hareeraysan iyo kuwa reer miyiga ah waxaa ka mid a qaar gaalnimada ku xoodhxoodhay buu ilahay p h d howldar buu wuxuu ku sitaa kufriga ilahay wuxuu uhi laa taclamuhum naxnu naclamuhum maanta muslim badan baa gaal ku sargoostay oo dhaqankii iyo labiskii iyo waxa weeyaan ku dayasho dhammaanteed ka qaatay waana asbaabta ummaddu ay ku jabtay sabab kamida weeye laa taquumu saaca saxiixulbukhaari ku taalla laa taquumu saaca min xadiidi abi hurayra muslimna waa ku taallaa saan u malaynayo laa taquumu saacatu xataa ta'khuda ummatii biakhdi lquruuri qablaha qaluu ya rasuula allah afarisa waruum qaala waman innaasu ila ulaaika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ummadda qiyaamuu dhici maayaan ilaa ummadaydu ay daba dhasaqlayso oo ay raacdo in badanoo ka midihi ummadda cid xaqa ku taagan la waayi maayo ilaa inta qiyaamuu ka dhacayo laakiin in badanoo ka midi ilaa ay gaalo daba dhasaqleeyaan waa ta maanta ina haysata een dhaqankii kaga dayanay ee aynu ganacsigii kaga dayanay ee aynu xukunkii kaga dayanay ee aynu wax walba la raadgurnay markaasi saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam yaabeen waxay nebi maxamedow gaaladaad leedahay waa la raaci doonaayo waa lagu dayan doonaayo waa laga daba dhici doonaa ma ruum iyo faris ba ma yurub iyo reer furus ba markaasuu nabigu wuxu ui waman innaasu ilaa ulaaika oo yaan ujeeda hadda walaalayaal cibaadada inuu qofku ilaahay caabudo waa ibtilaa ibtilaagaas inuu ka soo baxo iyo inaanu ka soo bixin bay ka dhexaysa waxaa kaloo ibtilaaya in qofka muslimka ahi uu adduunyadiisa aakhira u adeegsado iyana waa mid lagu imtixaamayo ha u malaynin qof kastoo adduunyee la siiyey qof kastoo dhaldhalaalkeeda loo dhiibay oo ama madaxtinimo loo lagu lagu imtixaamay ama shilimaad lagu ibtileeyey ama jaah iyo suldaan lagu ibtileeyey ha u malaynin ha u malaynin in jacayl ilaahi jala wacalaa uu jecel yahay yaa iyo fadli dadka uu dheer yahay in darteed taa loo siiya ha u malaynin waxaa laga yaabaa in lagu ibtilaynayo oo la eegayo bal inuu xaqii ilaahay ka soo baxo iyo inuu ku guurdaraysto sidaa awgeed ba waxaa ka mid a dadkii maalka la siiyey qaar ilaahay ka kufriyey qaaruun meeye iyo khasaa-intiisii halkuu ku dambeeye jahanamuu ku dambeeyey ya madaxtinima haddii ay qiima leedaho cidla meeday fircan xaguu ku dambeeyey iyo raggii ilaahyada sheegtay sidaa awgeed waa ibtilaa waxaa adduunyada ibtilaageeda ka mid ah awlaaddaada iyo afadaada waxaa la eegayaa oo ilaahay awlaadduu ku siiyey uu eegayaa bal inaad xaqii ilaahay uu kaa saaray ka soo baxdo iyo inaad garan weydo ood ilaahay ku caasido oo aad xaqoodii ka bixi weydo sidaa awgeed baa ilahay wuxuu yihi inamaa amwaalukum wa awlaadukum eesh fitna ilahay wuxu uhi ina min aswaajikum wa awlaadikum fitnatan lakum faxdaruuhum awlaadiinna iyo af iyo afooyinkiina waxaa ka mid ah kuwa idinka laydinku fitnaynayo oo laydinku imtixaamayo faxdaruuhum buu ilahay yihi ka digtoonaada nin selafkii kamidaa soo khulaaseeyey labadaa aayadood warkooda markaasuu wuxuu yidhi maalinta awlaadaadu jamaca ay kaa reebaan jamaca maalinta ay awlaadaadu jamaca kaa reebaan adduunyada aada haysataa salaada ay kaa reebto faksil yadayka min aakhiratika labadaada gacmood waxaad ka maydha aakhiradaadii markaasuu aayadda qur-aanka akriya markaasuu wuxuu yihi marka baa lagu saaro faqad kusira bika waa way kugu dhacday inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna nin saalixiintii ka mid a ayaa waxaa lagu yidhi sheekh ninkii hebel la odhan jiray caawu aroos yahay aroos haye salaada jamca mise kaga hadhi karaa bale ya waxa uu sugayey saa'ilku inuu dhan salaada jamaca loo ma loogu cudur daaraya mise looguma cudur daaraya dee inuu ka hadho waa nin aroos oo dee ehelkiisa ku cusube wuxuu sugayay inuu dhaha iyo maya dabadeedna wuxuu ku yihi wallaahi ina imra'atan tukhalifuhu can iljamacati lamra'atu suu-in wallaahi gabadha nin ninkaa jamicii ka reebtay khayr sharlaawad weeyaan buuhi ya balaayaa kuu soo hoyatay ya cafwan gabadha jamicii kaa reebtay waa khayrlaawad bele kuu soo hoyatay wayaan bu ku yidhi adna waxaad ka sheekaynaysaa yani jamac ma ka hadhi karaa cudurdaar may noqonaysa walihaada ayaa culimadii islaamka nin ka mid a raggii ajillada ahaa inantiisii ayuu hooyey nin saalixa ayuu siiyey salaaddii subax markay wakhtigeedii gaadhay gurigii arooska ahaa ayuu albaabkiisa soo garaacay habli guriga joogay ee shaqaale ahaa ayaa yidhi waa ayo markaasuu yihi waa fulaan markaasay yaabeen dee waa odaygii soddonkaha markaasaa la yidhi maxaa dhacay muse albaabka iga fura labadii miyay hurdaan ya albaabka iga fura albaabka laga fura albaabku ku tumay ilaa uu raacay ninkii oo jamca u raacay albaabka kamu tegin haa ulaa'i kaanuu yacrifuuna alaakhira rag aakhiro yaqaan bay ahaayeen oo aakhira qiimo ugu fadhido ayay ahaayeen oo og inay adduunyadu tahay mamar la marayo inay tahay waxaasoo culimadayada qaar ka mid aan ka maqlay wa min xikami alaqwaal intay qaala leeyihiin bay qalleeyaan haddana maxaa soo baxday wax kalaa soo baxay intay qaala leeyihin intii baa la qaatay ma hadalkaa macnihiisu waxa weeye culimadii hore nin kamid a wuxuu arkay dalabatul cilmigiio intay iyagoo duruus raacanaya duruustii kaga hadhay jamicii markaasuu kelmaddaa ku yidhi intay qaala leeyihin bay qalleeyaan waar maanta jamci maxaa lagaga hadhaa qaaladii waa iska hadhay maanta soo ma ha maanta qaalo kala la hayaa ya combyutaro whatsaappo facebookyo ya chatin xisaabaad tijaaro bal waxaynu ku mashquullay aynu miisaanka saarno ilahay wuxu uhi alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir kalaa saufa taclamuun uma kalaa saufa taclamuun ilahay waxa uu yihi waxa wuxuu yihi muarif ibn abd ilahay wuxuu yihi waxaa idin mashquulisay atakaahuru kala badsi baa idin mashquuliyey maxaa la kala badsanaya hanti hebel daaro dhaadheer buu yeeshay dee anna waa inaan yeeshaa shirkaddii heblaaya la odhan jiray intaas oo faa'iiday sanadkan heshay anna waa inaan sanadka dambe ka badiyaa ya waa ta keentay in dadka muslimiinta tanaafuskaasi wuxuu keenay in waxyaabo muxaramaada loo beretamo oo xataa markay culimadu yidhahan war waxaasi waa xaaraane walaalayaal oo dadka ka daaya in kii samaynayay uu wadaad qiil u banneeya oo meel ku luuqluuqa oo naska sariixaa ka taga uu raadiyo deedna ha dhowto ha annaga culimaa noo bannaysay ya isaga oo marka xaqiiqada iyo runta laysu sheego laabtiisa ay ka guuxayso wuxuu samaynayaa inaanay wax fiican ahayn alimu maaxaaka eesh maaxaaka fi nafsik ilahay wuxu uhi alhaakum takaaur takaaurka waxaa ka mid ah awlaad kala badsi iyo isugufaan ilaahay wuxuu yihi waxaa ku mashquusheen oo adduunyo dabada saa u qabsateen xataa zurtum lmaqaabira ilaa qabriga gasheen sidaad u daba cararaysay ee aada u eryanaysay kaaga cararaysay unba lagaa soo qabta nin saaxiibkaa wuxuu odhan jiray adduunyadu ma dhamaatee dadka dhamaada yaani wuxuu ka hadlayaa qofku yaani ididiiladu ma dhammaato laakiin qofka ididiilada iyo adduunyada gaadh islaunba dhamaada waa ilaa adduunya way dhammaan doontaa ama aynu gaadhn ama aynanu gaadhin ilahi wuxu uhi xataa zurtum lmaqaabir ilaa qubuurta aad ziyaarateen macnaheedu ma aha qubuurtaa idinkoo noolnool ziyaaro ku tagteen ilahi wuxuu leeyay idinkoo amwaadoo laydin sidoo naxash saaran ayaa qubuurtii tagteen saa u daba cararayseen baashi wa hada waaqicuna mudarif ibnu cabdillahi ibnu shakiir baa wuxuu yihi nebi maxamed baan soo gaadho aayadda akrinaya alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir kalaa sawfa taclamuun xadiiska mudarif ibnu cabdillahi uu wariyey awaabihii ka warinayo waxa uu yihi nebiga markaan soo gaadhay nebigu suuraddaa dhammeeyey ayuu nebigu saddexdan kelmadood yidhi yaquulu ibnu aadama maali maali bani aada ibnu aadamku xooluu ururinayaa oo wax walba wuu seegayaa naftiisu uu seegaya oo xanuunuu ka qaadaya tolkiibuu u seegaya oo col bay ku noqonayaan ehelkiisa isu seegayaan oo calaad badan baa u dhalaysaa wuu ku dagaalamayaa siduu u ururin lahaa ee u jimcin lahaa waxaanu hadhiya habeen leeyahay xoolahaygii xoolahaygii waa dayacmeen tollaay iyo hebel iga rijir nebigu wuxu uhi yaquulu bnu aadama maali maali yaquulu llahu sheekh maxamed saas sama yaquulu llahu yaquulu bnu aadama maali maali waxa weeyaan waxa uu odhanayaa maalkaygii maalkaygii wahal laka min maalika ila min ila halaa saddex shay un baad xoolahaagii ku leedahay bal saddexdaa shay aad ku leeday dhegeyso wuxuu yidhi maa akaltahu fa afnaytahu waa waxaad cuntay oo dee dhammaaday oo nihaayadoodii xaggay noqdeen dee nha- nihaayadoodii zuu- suuli baa yeeshay nihaayadeedi aw labistahu fa ablaytahu ama aada xidhatay oo hu aad ka dhigatay dabeedna dushaada huhu dheer ku noqday markay kugu dulbaaliyeemoona ama aada tuurtay ama aada qof siisay aw tasadaqta bihi fa amdaytahu ama aada ilaahay baanankiisa dhigatayoo aakhiro kaaga horeeya wamaa siwaa daalika baa kusoo hortay xadiiska abu hurera fa anta daahibun wa taarikuhu linnaas saddexdaa wixii ka soo hadhay waad ka tegaysaayoo ninaan u soo jeedin oo aan u dagaalamin oo aan godob u gelin oo aan ururinin oo aan xanuun ugu dhicin ayaad uga tegaysa fa anta daahibun wa taarikuhu linnaas weliba waxaad waxaad joogtaa yacni wanaag waxaad joogtaa hadduu ka aada uga tagtay abaal kuugu hayo inaad adduunya uga tagtay hadduu abaal kuugu hayo faa-idaad joogtaa qaar baan abaalla ku hayn wamaa siwaa dalika fa anta taarikuhun wadaahibuhun fa anta daahibun wataarikuhu linnaas walaalayaal waa nuqdada ay fahmeen dadkii saalixiintaha walihaada aakhiradooda adduunyay ku adduunyadooda aakhiray ku camiran jireen aakhiray wallahi ku camiran jireen cumar khadaab baa wuxuu yimi abu darda radia allahu tacala canhu dabeedna wuxuu arkay abu dardaayo guri yaroo iska madow oo wax allaale wax dhex yaallaa aan ahayn xabad xasiira xabad cawa isagii xaaskiisu ay degan yihin deedna wuxuu ku uhi yaa akhi cumar baa odhanaya wa cumar yowmaha amiiru lmu'miniin cumar maalintaa waa maxay waa amiiru lmuuminiin wuxuu ku uhi walaal xoolihii aan kuusoo diraya baytulmaalka kaaga soo diray xaggay mareen jawaab aanu filanaynin ayaa cumar halkii ka raacday wuxuu ku yihi abudardaa walaal xoolihii way soo gaadheen may lumin lama khiyaamayn waxaad ii soo dirtoo dhami way soo gaadheen laakiin gurigan safar baanu ku nahay mid aananu ka guurayn baa jiro kii baan ku camiray buu kuuri ya caaisha radia allahu tacaala canha oo sooman ayaa laba kun oo dirham loo keenay markaasay u yeedhay jaariyad shaqaalo ah dabadeedna siday olayd hebelle intaa uge heblaayana intaa uge heblaayana intaa uge bay labadii kunba dhamaysay hadhow waa furkiibi markaase waxay ku tihi gabadhii radia allahu canha waxaad keentaa furkaygii markaase waxay tihi oo miyaad xoolahaad maanta faraqaysay wax ka reebtid ya afur fiican baan kuu samayn lahayne dadna waxay ku tiri oo miyaad ii sheegtid markaan qaybinayay shuuf teedu uma xisaabsanaa inanaa maanta halkaynu marayno waynu ogaan karnaa wa kullu mri'in rahiinu nafsihi qof walba isaga kullu mri'in basiiru nafsihi isagaa qof walba naftiisa yaqaan hal hada alkalaam macnihiisu ma waxa weeyaan inaad adduunyada adduunyadaada faraha ka qaado la adduunyadaada inaad faraha ka qaado shareecadu kumay farin way kuu diiday sidaa awgeed ba ambiyada ilahay way shaqaysan jireen maa min nabiyin ilaa waesh ilaa waqad raaca alghanam nebi ambiyada ilaahay ka midi ma jira ilaa ari buu raacay bui nebigu alayh isalaatu wasalaam oo lacag ku qaata ambiyada ilahay qaarna jaarina ka mid ahaa ambiyada ilaahay iyo saalixiintu way shaqaysan jireen may ahayn kuwo adduunyadooda faraa ka laabta laakiin waxay ahaayeen adduunyada kuwa ka dhiga sahay aakhira u sahay ah waana tala rabo qofka muslimkaa uma banaano oo waa ka xaaraan inuu dadka baryo hada al asl waajib waxaa kugu ah inaad naftaada kaga filaato dadka inaka an tadara na inaka an tadara warasataka aghniyaaa khayrun laka min an tadarahum callatan yatakafafuuna eesh yatakafafuuna annaas qofka muslimkaa waxaa la faray min kasbi yaddi inuu wax ka cuno laakiin waxaa la diidaya waa maxay inaad adduunyo isku ilowdo war ninka shan salaadood keliya tukanaya ee waxa weeyaan intii kalaba adduunye ku bixiyey soo ninka maanta inoogu fiican maaha hadduu shanta salaadoodba ka soo gaadho ya adduunya salafku waxay yidhaaheen waa khaniimatu aakhira waa sahay aakhiro ninkii sahay aakhiro ka dhigan waayo isku dulilooba hada aladii halag ka halaagsamay waa kaas ka halaagsamay waa kaas walihada waa nabigeenu alayh isalaatu wasalaam dee ehelkiisa risiqiisa rasuulku sala allahu alay wasalam waa u kaydin jiray sida saxiixa ku taalla laakiin ujeeddadu waxa weeyaan inaanad adduunyo ka dhiganin siduu ilahay yihi bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayru waabqa saxaabiga cabdillahi mascuud l waxaa laga sheegay haddaanan wahmisanayn inuu yidhi aakhiro waxaynu adduunye adduunyo waxaynu aakhiro uga door bidnay adduunyo waynu aragnaa oo dawe waynu dhex taaganay laakiin aakhiro ma aragno waana inaga qariyo waynaga qarsoon tahay ya sidaa ogeed ba ilahay nabigiisa muxuu ku yidhi walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi eesh haw ha ha u indharaaricinin naftaadana ha ka dabaridin dhaldhalaalka adduunya dadka qaarkood la siiyey aakhiradaada u shaqayso ilahay qur-aanka wuxuu ku uhi waladaaru alaakhiratu khayrun liladiina yattaquun afalaa tacqiluun bal aan dhowr kelmadood idinka sheego raggii rag ahaa hadalkaygana iyagaan ku khatimaya intaana laakiin dhowrkaa kelmadood sheegin qofka muslimka ah waxyaabaha lagu ibtilaynaya waxaa ka mid a markuu adduunyada joogo xanuun faqri hanti la-aan gaajo naqsun fi lamwaali walawlaad caruur la-aan kullu hada waa baliya kullu hada waa imtixaan imtixaankaa qofka muslimkaa inuu ka baxo iyo inuu ka dhaco ku dhaco ku dhexeeya ninkii imtixaankaa u mara si uu uga bixi lahaa u mara waddadii ay ambiyadii ilaahay iyo saalixiintii iyo saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay mareen ninkii u mara wixii diin ahaayay haysteenna ku goos adeyga ama dadku ha ka raali noqdo ama dadku ha naco hada alfaa-is sideeda mar waxaad ogaataa xaqu cadow badan buu leeyahy xaqu cadow badan buu leeyahy cadowga xaqa ugu na- cadowga xaqa necebna waxa ka sa- waxaa ka madaxa saddex shay ibliis iyo naftaada iyo adduunyada waa saddex cadow waa saddex cadowoo saddexduba jaar kula ah soomaalida maxay tiraa tuug kula deganin tabtaa ma waayo ya si uu ku xadaba uu ku xadaya sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka aada waxa uu uga digay shaydaan ins- in qofku uu uu u dheg raariciyo ina shayطaana lakum caduwa faاtakiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir bule waar cadow weeyaan bahalkaasi buu ilaahay yidhi shaydaan iyo ciidankiisu waa cadow ee cadow ka dhigto alla saaxiibina ya ilaahay waxa uu sheegay naftu inay khayrka necab tahay sharkana jeceshayo shahawaadka wamaa ubariu nafsi ina nafsa eesh la ammaaratum bisuu xumaantay aada u jeceshahay oo dee iyo hawada inay raacdo naftu saa awgeed baa nebigu wuxu uhi sal allahu alay wasalam xufat iljannatu bilmakaari janno waxaa lagu gadaamay waxay naftu ka hato sababta loogu gadaamay waa maxay dee waa si loo kala baxo oo ninkii rag ahaaye ilaahay waddadiisii ku toosay iyo ninka shaydaan ka waageertay ee ciidankiisa uu ku daray iyo ninka hawadiisa raacay si ay u kala baxaan dabadeedna ay u kala caddaadaan ciddii ahlu janno ah iyo ciddii ahlu naari wa xufat innaaru bishahawaat buu nabi alayhi isalaatu wasalaam naarna waxaa lagu gadaamay waxay naftu jeclayd walaalayaal qofka muslimkaahi markuu nebigu wuxuu sheegay warkiisuu soo ururiyo markaasu waxau yidhi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu saraau shakar wa in asaabathu daraau sabar wale wanaag dhammaantii waxaa helay buu nebigu yihi la yaabna mudan mu'min qof ah oo iimaan dhab ah haysta haddii badhaadho uu helana wuu shukri naqayaa oo ilaahay uu siiyo caafimaad iyo iyo iyo hanti iyo awlaad iyo raas wanaagsan ilaahay uu siiyo uu sh- wuu wuu uu mahadnaqaya wa in asaabatu daraa hadday dhibi la kulantana xanuun faqri awlaadiyo ka dhimata caruur la-aan xarb iyo dagaal nabadgelyo la-aan haddii lagu ibtileeyana sabara wuu sabraya sabirkiisana wuxuu ku binaynayaa sharcigii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aan mithaal idin siiyo qof muslima waxaa lagu ibtileeyey nabadgelyo la-aan muslimiintu la deganaabaa birta iska aslay qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inaanu odhanto laa yaarre hebelahay wallaahi maanta waa wax hadhaya ma jiraan kol haddii labada islaynaya muslimiin ay yihiin xaalkoodu waxa weeye ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar asalku waa sidaas laakiin xaalaad laga soo reebaa jira oo haddii muslimiinta islaynayaa ay yihiin madaxweyne muslima oo dal u taliya dabadeedna kuwo muslimiintii kamidii buqaad ku noqdeen ama kharajuu caleyhi ay ku baxeen taasi waa xaalad gaara waajibna waxaa in madaxweynaha muslimkaa loo hiliyo lala safto xaalaad laga soo istisnoodaa waa jirtaa halkan ku bastin kari maayo laakiin asalku waxa weeyaan muslim dhiiggiisu inuu yahay macsuum muslim dhiiggiisu inuu yahay macsuum haddii ilaahay kugu ibtileeyo marka waa inaad ku dadaasho afkaaga iyo addinkaaga iyo hantidaada iyo niyadaada bay dhahen selafku inaad kaga qayb gelin dagaalkaas selafku waxay dhaheen waxa ka mid a dagaalada muslimiinta dhex dhacaya iyo macaasida dadka qaarkood oo aan gelin oo dembiga ka ku jira ka badan loo qoro hadda ma gelin qorina ma qaadan manu agteedana ma marin kii ku jira ee rasaasta ridaya isaga ka dembi xun leesh hoostuu kaga faraxsan yahay wuxuu leeyahay allah ileh ma ku dhacday horta ya alridaa bilkufri kufrun waalridaa bilmacsiyati macsiya baya marka waa khatiir walihaadaa saxaabadii rasuulku markay dhib ku dhex dhacay saxaabada rasuulka rag baa dhagaana furaysta wax kale iska daayay miyi intay galeen ayaa wuxuu yihi qof bini aadan oo ilaahay abuuray oo isoo maray kuma odhan kayfa khabaru nnaas dadka warkoodii ka waran ya waktigaa qofka muslimkaa sharcigu wuxuu faray fitantaasi markay timaado dawooyinka la faray waxaa ka mid a qofka muslimka inuu cibaadada goosdambaadka dhi dhigto sidaa ogeed baa nebigu wuxu uhi al- sida saxiixa ku taalla alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya cibaadada qofka muslimka uu cibaadaysto oo uu cibaado u go-o marka muslimiinta dhexdooda fitan iyo haraj iyo qatli dhaco waxay ka waxay ka dhigan tahay la ajartay nin maalintii aan noolaa iisoo hajirooday buu nebigu alayh isalaatu wasalaam hijrada ila galay alayh isalaatu wasalaam idan waa inaad haddii lagu ibtileeyo ibtilaagaa waa inaad ku sabirtid oo aanad sharcigii ka tegin adduunya markaa saasee walaalayaal ay u tahay imtixaan waxa inaga raacayaana waa waa camal saalixa nebigu wuxuu uhi idaa maata bnu aadama inqataca camalu ila min halaas ina aadan markuu dhinto ina bini aadam saddex shay unbaa raaca saddexdaa shay ee ku raacaya kow waxaa kaa camalkaagii saalixa isagaana kugu harhaya labada kaleba way kaasoo noqonayaan saa awgeed waa inaad maanta camalkaa saalixa ku dadaashid camalkaa saalixa waa inaad ku dadaashid fudayl ibnu ciyaad raximah llah ya waxa uu yidhi inamaa utiya annaasu min khaslatayni dadka waxaa looga yimi oo looga soo dhacay oo ibliis uga soo dhacay laba meelood xubu dunya wa tuulu lamal adduunyo jacaylkeed iyo waxa uu uga soo dhacay ibliis dadka waxa weeyaan ididilo dheer waxa uu yidhi xasan اlbasri laqad adragtu aqwaama laa yafraxuuna bima aqbala calayhi min addunya walaa ya walaa yay-asuuna calaa maa adbara minha waxaan soo gaaray dad saalixiin ah oo adduunyo wixii laga siiya aan ku farxin walka war hadday maqan tahayna shar bay kala maqan tahay agtooda hadday u timaadana kuma farxaan ya hadday u timaadana kuma eesh kuma farxaan waxa uu yihi saxaabiga ninka la idhaha camr ibnu mura man alaba alaakhira ninka aakhira u dhiila dhaansadaa adara bidunya adduunya iyo isagu way kala tagaan waman alaba addunyaa ninka adduunya u dhiila dhaansadaana adara bilaakhirati aakhiradiisuu dhibaa faadaruu faadaruu bilfani lilbaaqi ta baaqigaa dhiba oo ta faanigaa iskaga taga buuri waxa hadalkaasi uu la mid yahay hadalka wahb ibnu mabihu yidhi mahalu dunya walaaakhira mahalu daratayn adduunyo iyo aakhira waxay isaga dhigan yihiin laba dumaroo la wada qabo ya nin laba dumaroo wada qaba wuxuu yidhi in radiyat ixdaahumaa midkood hadday raalli noqoto sakidat sakhidat ilukhraa ta kala cadhoonaysa ya habeenkaad mid mid marxabaysiiso ta kale bidka kuu qaadanaysa waxa ay salafka qaarkood yidhaahdeen biqadri maa ta maa tahtamu bidunya adduunya intaad ihtimaamkaaga siiso ayay kharajat alaakhiratu min qalbika aakhira qalbigaa ka baxaysa aakhira intaad ihtimaamka siisana adduunya waxay ka baxaysaa qalbigaaga ayay ka baxaysaa raggii saalixiinta nin ka mid a waxa uu yihi ma waa sufyaan ibnu saciid athawri waa imaam min a'imat lmuslimiin wuxuu yihi ma busadat dunya calaa axadin ila ikhtiraaran adduunyo qof looma looma furin ilaa in lagu dagayo mooyaane waa ibtilaa iyo imtixaan darteed baa loogu dhiibay wamaa zuwiyat canhu ilaa ikhtibaaran qofna adduunyo lagama celin ilaa ilaahay wuxuu eegayaa bal inuu sabro walihaada u fiirsada ya ikhwaan axaadiis saxiixa nebiga waxaa kaga soo aroortay in ilaahay dadka qaarkood adduunyada ka hayo limaslaxatihimna uga hayo ilahay waxau ihi addoommadayda waxaa ka mid a qaar haddaan adduunyada siiyo gaaloobaya ya oo cibaadada ka tegaya oo ilaahay caasinaya sidaa ogeed maslaxaddeedu maxay ku jirtaa dee in adduunyada laga hayo lakiin isagu muxuu isleeyahay miskiinku wuxuu isleeyahay tollaay maad gaadhid saasuu isleeyahy mana oga in bele laga hayo ilahay muxuu qur-aanku yihi wacasa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum wcasa an takrahu shaya wahuwa khayru lakum hada nafs waa macnaha aayaddu ay sheegayso walihada raggii rag aha nin kamidi wuxuu yidhi shay adduunye ka mida markaan doono haddii uu ii suurtogeli waayo waxaan ogaadaa in ilaahay sharkiisa iga hayo dabadeedna iskuma lulo laakiin shay aakhire ka mida markaan doono ii suurtogeli waayo naftaan iskaga saaraa ilaa aan gaadho ma aragta wafii dalika falyatanaafash es almutanaafisuun walaalayaal wamaa zuwiyat canhu ilaa ikhtibaaran wallaahi badanaa inta qof muslima uu wax isyiri samee ee ay u suurtogeli weyday ee uu dabadeedna car yacni faraha qaniinay ee uu aada uga murugooday ee ayaamo yar kadib bilo yar kadib sanado kadib ay u caddaatay in ilaahay beliye bala- bal- balaayo ka hayay ya mihaal ba sidaan idin siinaya laba nin oo saaxiiba ah ayaa waxay nin walba lacag buu soo ururiyey nin walba lacag ayuu soo ururiyey dabeedna nin walba wuxuu doonay inuu lacagtii dee musaahamo ku sameeyo oo ku shaqaysto oo shirkada ku darsado nin wuxuu shaqadii ku darsaday waxa la idhaha alasm ya boorsada caalimka caalamigaabuu ku darsado dabeedna wuxuu yidhi waa aniga ribadeeda waxba igama geline lacag lacag inay lacag soo saartaan rabaa ninkii kalena tijaaruu iskaga mashquulay ninkii bahashii ku darsaday boorsada xooli waa u dhaldhaleen u dhaldhaleen u dhaldhaleen u dhaldhaleen kii tijaaradiisa ku galay ama wax yaroo kale ku galayna ee aan meeshaa gelinin xoolihiisiina caqaaraad iyo waxbuu geliyey waxau noqday qaadama dharga maalinna wax hela maalinna wax waaye dabeedna ninkii wuxuu yani saaxiibkii ku leeyahy maalinta haddaad taladeyda qaadan lahayd dee sidaan maanta baasha harara isaga dhigun baad isaga dhigi lahayd maalmo yar kadib ayaa ashumtii intay dhulka gashay oo rifti valley ku dhacday ayaa xabad laga waayay xabad malaayiinkii bilyaaraadkii ilaan wax ribo ku dhisan bay ahayd maalin damba ninkii lagu soo qayliyey qaadamadherga ahay markaas saaxiibkaa dhakhtar ku yaallaa isagay ka gurmayso waa cararay waa dultay waar hebelow maxaa kaasiya dee xoolahaygii xabad kama hayo bu xoolahaygii xabad kama hayo maxaa ku dhacday sakta qalbiya ku dhacday wuxuu qaadan kari waayey asuntaadi way khasaartay mar keliya degtay dabeedna wuxuu ninkii qoray maqaal la yidhaahdo wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum ilan shalay wuxuu islaa saaxiibkaa wuu kaa fiicnaa laakiin markuu arkay halkuu ku dambeeyey ya dhakhtarkii wuu ka soo baxay wuxuu ka soo baxay isagoo majnuun oo shibhu majnuun ah oo aan caqligiisi joogin marka walaalayaal qofka doonaya inuu aakhiro u shaqaysto adduunyadu waxaad ka dhigtaa siday saxaabada rasuulka qaar laga mid ka mida iyo taabiciintii laga soo wariyey wax gacantaada ku jiroon qalbigaaga ku jirin ya aan hadalkan sheego cali bn abi aalib buu habaan malaynaya abaan ibnu tufayl wuxuu yihi cali baan maqlay oo kuleh xasan inankiisi kuleh kun fi dunya bibadanig adduunyadan adduunyada jirhkaaga ku joog wa fi laakhirati biqalbik aakhirana qalbigaaga ku joog qalbigaaguna aakhiraha ku xidhnaado adduunyadana muuqaagu ha joog walaalayaal adduunyada aynu ka dhiganno waxaynu aakhiro ugu sahay qaadanno xoolaheennana aynu ka dhigno waxaynu ilaahay ugu dhowaano tijaara raabixa oo ilaahay caza wajalla agtiisa ay naga anfacdo aynu ka dhiganno aynu ku dadaalno inaynu aakhiro wax dhiganno oo maalinta ilaahay lays hortaago iyadoo caydh la yahay oo la qaawan yahay oo balagtu dadka ku taallo oo qofna aanu wax uu xidhan yahay aanu jirin oo sidii hooyadii ku dhashay uu yahay ilaahay lays hortaagi doono maalintaa dad baa hadh hadh hadh ilaahay harhsanaya dad baa dadka waxa haysta maalintaas aan warkooda haynin kuwa waxaa ka mid ah nin aakhiro baananka ilaahay wax dhigtay oo ilaahay agtiisa wax geystay oo xooggiisa ilaahay caza wajalla waxa weeyaan ku caabuday oo xoolihiisa ilaahay ku caabuday oo fikirkiisa ilaahay ku caabuday walaalayaal raganimada waxaa ka mid ah qofka muslimkaahi inuu risiqiisa iyo kasbiyadihii uu cuno sharciguna waa mid uu faray awlaadiisa iyo ehelkiisa inuu ku fillaado ayaa raganimada ka mid ah laakiin raganimada ka mid maaha inaad adduunyo isa siiso sidii nin ku waaraya oo aad aakhiro ilowdo oo aad maladaadkeeda ka daba dhacdo oo aad dabadeedna sida aad u daba cararaysa lagaasoo qabto waxaad ogaataa xoolo kastoo lagu siiyo oo aakhiradaada ku duulaa inay xoolo shara yihiin hantida ku soo gasha iyo shaqada ku soo gasha ee aad ka ee aad ka haleeli weydo inaad ilaahay caabudo ee kaala weynaato ama kaa reebto salaadateeda jamaca ah kaa reebta ee kaa reebta in aad ilaahay ugu dhawaato waxaad ogaataa addunyadiisa addunya shara inay tahay aakhiro walaalailah loo dhiila dhaansado aakhiro waa la tegayaa shakina ma laha laakiin dadina ilaahay agtiisa sharaf bay ku yeelanayaan qolana way fadeexadoobaysaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaanaanu noq inaanaynu noqon kuwa maalintaa fadeexadooba wallahi dad baa khalqiga hortiisa ku fadeexadoobaya waxaa adduunyo walaalayaal ugu filan dhiilo iyo nin la siiyey fuqaraau lmuhaajiriin jannada way gelayaan waxba lagama xisaabinayo moogta laakiin dadyawgii akhniyada ahaa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam konton sano ayaa lagu haynaya albaabka jannada maxaa loogu haynaya konton sanoay fuqaradu ka uga horeynayaan akhniyada jannada uga horeynaya sababtu waa maxay dee wixii ay dadka shalay ugu boolitiigayeen baa laga xisaabinaya meeshuu ka keenay riyaal riyaal ugeen shalay soo ma ahayn riyaal riyaal ugeen iyo hebelow sumuni kaa dhimi maayo soo saa ma ahayn sumuni layska dhimi maayo waa layska xisaabinaya weliba waxaa laga yaabaa dadka inaad waxu yara qarxiriso ood wax kala farsamayso halkaa waxaa jooga malaa-ig aanaad waxba ka farsamayn karaynin niman khubaro ah oo kutubtaadiyo qoran haya oo aan u baahnayn markhaati ayaa jooga waxay ku xisaabinayaan xisaab ilaahay faray maalintaas xaalka ummaddu wuxuu yahay maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaa wax laysu reebayo oo lumaya ma jiraan laa xasanad baan lumayn walaa sayi aan lumaynin atawbata tawbata yaa akhwaar aynu towbadda ku dadaalno aynu ilaahay u noqonno aynu xoolaheenna ka dhigno midaynu aakhiradeenna ugu sahay qaadanno aynu ka dhigno warkayga waxaan ku koobaya hadal cabdillahi bin cumar uu leeyay cabdillahi bin cumar bu nin wuxuu ku yihi cabdillahi bin cumar khadaabow walaal dardaaran ii soo dir markaasuu saddexdan kelmadood ku yidhi wuxuu ku yidhi haddii aad awooddo inaad alcilmu kaiir buu ku yihi cilmigu waa badan yahy laakiin saddexdan kelmadood iga qor haddaad awooddo inaad ilaahay la kulanto walaysa calaa raqabatika damu muslim adigoon qof muslima dhiiggii laguu haysanin aad awooddo inaad dhimato adigoo xoola muslim oo aad xaaraan ku cunto xolooshaadu ka maran tahay fafcal buu ku yihi wasalaam sidaa yeel waanad salaamanta war yaadhahen war waxaynu rabnaa inaynu meel isla taagno abu bakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo talxa iyo xasan lbasri iyo saciid ibnu musayib iyo imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal ayaynu rabnaa inta meelnay lagula soo xashiriyo inaynu janno la galno alla faan badina inaynu janno la galnaynu rabnaa waxaynu sidanana waynu naqaanaa ilaahay aynu ka baqno muslim oo dhan waxaa ilaahay uu faray inu ilaahay ka baqno ilaahay aynu ka baqno dadyowga walaaladay ee muslimiinta ah ee tijaaro faraha kula jira ama shaqooyin ganacsiya ummadda u haya ama shirkada ha noqdaan ama afraad ha noqdaan ha u dhugma yeeshaan waxay ka baac mushtarayaan iyo waxay ummadda u keenayaan bal waxaad ka warantaa maanta haddii ilaahay kuu qabsado ummad muslima oo sababtaa ku luntay hadduu ilaahay kuu qabsado ka waran waxaan hadalkaa u leeyay wallaahi bacadlayaasheenu waxay iibiyaan dhar dharka ay iibinayaan ee ay ka baac mushtarayaan ee ay risiq ka dayayaan waa dhar sharciga xaaraan ku ah carruurteenni maanta waxay xidhan tahay iga raalli ahaada carruurteenni maanta waxay xidhan tahay saraawiil loo bixiyay iga siib war kii xidhnaabaa iska bixin kari waayey saasaa magaca loogu bixiyey ya saraawiisha waxaa xidha oo ku labista gaalada washington iyo london joogta iyo meelo lamid ah ee khaniisiinta ah inana waxaana ilooga dhigay stayl lagu labisto waxa weeyaan raganimo iyo ilbaxnimo miyaanad ilaahay ka baqaynin dharka noocaasaad ka baac mushtaraysa intuu ilaahay kuu qabsaday intii ku luntay ee waxa weeyaan muslim ahayd oo dhan dembigeeda inuu ilaahay kuu qabsado war wallahi teeni baynu u taaglaana dembigeenna haddiina lagu qaado aynu nafaheenna ka gallay ee ilaahay ka galnay waynu halaagsamaynaa mid kale in lagu qabsado talo maaha walaalayaal ilahay aynu ka baqno raalli ahaada warkayga intaasaan ku koobayaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk